ku dhowaad laba qarni ayaa ka soo wareegatay markii dadkii ugu horreeyey soomaaliyeed uu ingiriisku keenay dalka kenya hase yeeshee qarnigii ugu dambeeyey ayaa horumar weyn dadku ay ka sameeyeen meelo kala duwan iyadoo dhibaatooyin kala duwanna ay nolosha kala kulmayaan maalinba maalinta ka dambaysa haddaba waxyaabaha iska bedelay kenya dadkii hore iyo dadka haatan jooga iyo waxyaabaha markaasi horumara ee dalka ka muuqda cali xuseen maxamed oo loo yaqaano cali uhuru oo ka mid ahaa dadkii ku dhashay waddanka kenya balse waayo arag ku soo noqday soomaaliya oo kasoo shaqeeyey xilliyo kala duwan dibna ugu soo noqday xilliga burburka ayaa v o e da uga warramay bal wixii aabihii uu ka soo gaaray waxaan ku dhashay sambul district magaalo la yidhaahdo baragoy
waaga ayaa deganaa ma dad soomaaliyaa deganaa waa ku badnayn businesska oo dhan soomaaliya waa gacanta ku haysatay kulligood waxay soo galeen waxay ahaayeen dadkii wakhtigii ingiriiska ay soo galeen dalkooda markii hore isyolo baa loo badnaa marka markay soomaaliya xorriyaddii qaadatay waa lagu kala yaacay isyolo maadaama lagu dilay nin governor ka ah waxaa la odhan jiray dabaso waa beela marka streetkan town downtownka ku yaala masaajidka jamiica u dhow u dhow baa lagu magacaabay wuxuu ahaa governorkii ugu horreeyey gaal madow ah wuxuu ahaa boran ninkan markii hore cadaan baa joogay siolona waxay xukumaysay n f d oo dhan waxaa laga jaray mooyaale iyo marsabit iyo siolo easton baa la raacsiiyey waa marka gaariso loo rarayo headquarterka n f d north eastern laga dhigay waxaad adigu ku dhalatay gobolkaas westernka galbeed hooyaday waxay ku dhalatay meesha walaalahay waxay ku dhasheen meesha markii meesha dadka laga kicinayay intaan laga kicin buu aabbahay guuray oo samburu district buu u guuray markaa dadkii siyoloo joogay kuma badbaadin xoolahoodii wax tanzania galay waa rift valley marka bartaasi baan ku dhashay maalintaan dhashay aabbahay wuxuu joogay magaalo marlaal la yidhahdo marlaalna waxaa ku xidhnaa kenyaata waana meel qabow badan marka odayaashu waxay is idhaahdeen waxaa aadin kenyaata soo salaama iyagoo waxay sii mareen saldhiggii biliiska markiiba baa la yidhaha telegram baa loo soo diray odayga wiil baa ku dhashaa lagu yiri ha markay kenyaata u tageen wuxuu yidhahdee uhuru u bixi xoriyo ha waxayna ahayd kowdii luulio dowladdii lixdan iyo saddexdii kenya maadaama aabbaha uu saaxiib la ahaa xil uu xiraa uu taageerayay wax ma ka noqday aabbaha war siyaasi siyaasi qowl ma laha waa intuu dan waa lay bixiyey kuma faaidin aabbahayna kuma faaid aniguna kama faaidin waxba kama helin anigu intaa magaaladayda broker baan iska ahay soomaaliyana waan ka shaqayn jiray dhowr iyo toban sannadood waxaan ka soo shaqeeyey gedo qoryooley muqdisho awdal oo boorame ah hargeysa baki iyo dibiroweyn oo awdal ah intaasoo dhan waa ka soo sheegay xusuusataa marka laga reebo aabbaha iyo xiriirkii ula lahaa kenyaata dadka kale soomaaliyeed ee xilligii xorriyadda iyo xilliyadii ka dambeeyey wadanka xilalka waaweyn ka qabtay maasha allah waxaa jiray nin businessman ahaa maasha allah waxaa la oran jiray maxamuud ismaaciil waa ninka isku haystay meeshan k m c la yidhaahdo xoolaha kenya laga soo gado oo dhan ninka contractka ku haysta ee warshada kenya meel walba oo xoolo lagu iibinaya ama geel ha noqdo ama loo ha noqdo ninkaasayto maasha allah waana maasha allah ninka xoogga soomaaliya ugu hayay samburu district maxaa dhacay wuxuu ah the biggest maxaa la yidhahda the biggest supply of everything inta kale ee soomaalida waxaa jiray niman maaragtay reer siid la yidhaahdo oo reer mandheera ahaa waa isku xidhnaayeen familigaasi maasha allah marka waa jireen dad ka faa'idaystay waxaa jiray dadku saraakiisha hadda maxamuud oo kale jenaraal maxamuud oo kale waa wuxuu ahaa saraakiishii hore nin la oran jiray xuseen shaale nin magac lahaa oo naakuru deganaa ilaa xadda waxaan umalaya beer buu ku leeyahay lanet marka raggaas waa jireen laakiin raggaasi badankood cagtaa la saaray soomaalidu xoog waxay soo baxday wakhtiga mooyi waxayna magac ku yeesheen kenya inta badan generaal maxamuud markii inqilaabka agast first gii markuu dhacay markaasaa soomaali trust la aaminay inay wadan yihiin markii hore looma haysan soomaali inay wadan marka anigu horta ruuta waxaan ka codsan rabaa inuu bedelo systemkii uu soomaalida si gaara u eego maxaa dhacay maantadan ilaa maanta soomaali baa la weydiinaya screening card baluuyadii labada dhinac bay ku nool yihiin uganda iyo kenya masaydu waxay ku nool yihiin kenya iyo tanzania wax screen la marsiiyo ma jirto marka siyaasiyiinta maaragtay soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay indhaha furan maxaa dhacay one of the biggest investors maanta waxaa weeye soomaali daqaalaha ugu badan reality marka la eego isliya haddaad sunday aragtid waa booming downtownkuna waa ghost town waa meel lagu kala guuray marka waxay ku tusaysaa dhaqaalaha meeshuu jiro marka soomaalidu siyaasiyiintooda waa inay indhaha furaan oy gorgortan dhinac walba kala galaan dowladda cali xuseen maxamed cali uhuru oo gobollo badan oo dalka kenya iyo soomaaliyaba ka shaqaynayay kuna dhashay galbeedka waddanka kenya oo aan maanta kula kulmay nairobi yaasiin cuseen wardheere v o a nairobi